ka saare subax wanaagsan intiisaa kaastama ku toosto dantooda soofi allaw siyaajie subax wanaagsan intiisaa kaastama ku toosto dantooda soofi allaw siyaajie subax wanaagsan
kuna wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaa kusoo dhawaataan barnaamijka baridii iyo baarlula waxaa barnaamijka idinla socodsiinaya anigu cabdiqaadir cumar ibraahim nadaara waxaa farsameynaya maxamed yuusuf cabdulaahi dhegeystayaal waxaad naga soo wixi kartaa nibar lix hal sideed siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan barnaamijka baridii baarulo ayaa dhegeystayaal maqlaysaan dhegeystaha ugu horeeya ee qadka ku jira ayaan jaaniska siinaynaa si uu barnaamijka uga qeyb qaato helo asalamu calaykum dhegeyste eber lixal sideed siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayaa dhegeystayaal barnaamijka kaga qeyb qaadan kartaan haddii aan markale idigu celiyo waa eber lixal sideed siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayaa dhegeystayaal barnaamijka uga qeyb qaadan kartaan si aada ugu warbixisaan si lagu waabariistay goobaha aada ku sugan tihiin dhegeystayaasha fariimaha iyagana waana soo gaarsiin karaan iyagoo nooga warbixinaya sida lagu yahay goobaha ay joogaan dhegeystaha khadka ku jira helo asalamu calaykum khadka taleefonka ayaa dhegeystahaasi ka go-ay dhegeystaha xiga ayaan jaanis ka siinaya helo asalamu calaykum dhegeystahaasina khadka taleefonka ayaa ka go-ay meel kastoo aad joogtaan dhegeystayaal waxaan idiin leeyahay subax wanaagsan barnaamijka bareediye beerlula ayaad dhegeysanaysaan waxaadna naga maqlaysaan sideed sideed dhibic sideed magaartis guud ahaanba caalamka waxaad naga dhegeysanaysaan baraha internet-kaanu ku leenahay sida facebook iyo youtube dhegeystaha qadka ku jira ayaan fursadiisa siinayaa dhegeystahaasna khadka taleefonka ayaa ka go-ay dhegeystaaqadka ku jira ayaan jaanis ka siinaya helo asalaamu calaykum dhegeyste qadka telefoonka ayaa dhegeystahaasi ka go-ay dhegeystaha kale haddii aan fursaddiisa siiyo helo asalaamu calaykum dhegeystayaasha furimaan soo gaarsiinaya dhegeystahan wuxuu leeyahay asalaamu calaykum magaceygu waa salmaan waxaan joogaa xaafadda kooshin intaan ka warqabo saakay si fiican ayaa loo waabrisay waxa dhib ah maanan arkin buu leeyahay aada baad u mahadsan tahay sida waxaanad barnaamijka kaga qeyb qaadatay dhegeystaha kale ee qadka ku jiro haddii aan fursaddiisa siiyo helo asalaamu calaykum qadka taleefonka ayaa ka go-ay dhegeystahaasina eber lix hal sideed siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayaa dhegeystayaal nagala soo xiriiri kartaan dhegeystaha fariinta wuxuu ku bilaabay asalaamu calaykum magaceygu waa ibraahim waxaan joogaa kooshin waxbarashadii iyo ganacsigii waa loo dareeray buu leeyahay waxaan dhegta ku haynaa idaacadda beerlula dhegeystaha kale isagana fariintiisa waxaa ku bilaabay asalaamu calaykum magaceygu waa anisa waxaan ku suganahay hilaac saakay wax caqabad ah oo aan aragnay ma laha waxaan kusoo kacnay nabad waxaan rajeyneynaa in aan nabad ku seexano bay leedahay aada baad u mahadsan tahay sida wacanid barnaamijka kaga qeyb qaadatay dhegeystaha qadka ku jira ilo asalaamu calaykum dhegeystahaasina qadka teleefonka ayaa ka go-ay barnaamijka baridii beerlula ayaa dhegeystayaal maqlaysaan waxaana naga dhegeysanaysaan wujida sideed sideed dhibic sideed magaartiisa guud ahaanba caalamka waxaad nagala socotaan baraha internetka aanu ku leenahay sida facebook iyo youtube dhegeystaha khadka ku jira helo asalaamu calaykum codka taleefonka ayaa dhegeysaa siiqa go-ay dhegeystaha kale ayaan jaanis ka siinaya hilo asalaamu calaykum dhegeystahaasina codka taleefonka ayaa ka go-ay meel kastoo aad joogtaan dhegeystayaal waxaan idin leeyahay subax wanaagsan dhegeystayaasha fariimahan soo gaarsiinaya dhegeystahan waxa uu ku bilaabay hadalkiisa asalaamu calaykum magacaygu waa maxamed waxaan joogaa nuur xawaada saakay waxaan kusoo toosnay nabad waxaan dhegta ku haynaa beerlula buu leeyahay aada baad u mahadsan tahay sida wacan eed barnaamijka kaga qeyb qaadatay waan kaaga mahad celinaya dhegeystaha kale qadka ku jira hilo asalaamu calaykum dhegeystahaasina qadka taleefonka ayaa ka go-ay dhegeystaha kale qadka ku jira ayaan jaanis ka siinaya helo asalaamu calaykum qadka taleefonka ayaa dhegeystahaasi ka go-ay barnaamijka baridii beerlula ayaa dhegeystayaal maqlaysaan dhegeystaan waxa uu leeyahay assalaamu calaykum magaceygu waa xamdi waxaan joogaa howlwada gaar ahaan bacaadaha buxi leedahay inta aan ogahay saakay waxaan kusoo toosnay nabad iyo barwaaqo waxaana dhegta ku haynaa idaacadda beerlula aada baad u mahadsantahay dhegeysta sida wacaneed barnaamijka kaga qeyb qaadatay waan kaaga mahad celinaya dhegeystaha kale isagana waxa uu yidhi asalaamu calaykum magaceygu waa jibriil waxaan joogaa buu leeyahay magaalada muqdisho gaar ahaan bakaaraha saakay aada baan dhegta ugu hayaa idaacadda beerlula waxaan idiigala socdaa barta aada ku leedihiin bulshada ee facebook waxaan markaasi ogahay oo kaliya in xaalada muqdisho halka aan joogo ay wanaagsan tahay aada baad u mahadsan tahay sida wacanid barnaamijka kaga qeyb qaadatay dhegeystaha kale isagana fariintan soo gaarsiiyey waxa uu yihi asalaamu calaykum magaceygu waa xuseen waxaan joogaa bunduweyn waxbarashadii ganacsiga oo loo dareeray mar kalena dhegeystayaal waxaa kusoo dhawaataan fariin wacyigelina
kusoo dhowaada qaybta labaad ee fariimaha ku saabsan halista ay keenaan waxyaabaha qarxa ee haraadiga dagaalku qaybtan waxaad ku baran doontaan qeexitaanada muhiimka ah kuwaas oo kaa caawin doona inaad fahamto noocyada kala duwan ee halista waxyaabaha qarxa khatarta ay keenaan iyo sida looga fogaado
waa maxay walxaha qarxa ee haraadiga dagaaladu tani waa aalad qaraxda oo la isticmaalay ama diyaar u ah in la isticmaalo waxaa laga yaabaa in la ganay ama la tuuray laakiin aysan weli qarxin waxaa laga yaabaa inaysan u qarxin ku talagal ahaan cillad ama sabab kale waa maxay miino dhuleedku tani waa aalad qaraxda oo loo qaabeeyey in lagu aaso dhulka hoostiisa dushiisa ama meel ku dhow ama sagxad kasta oo ku habboon waxaa loo naqshadeeyey in lagu qarxiyo kuduljoogsi u dhowaansho taabasho qof gaari ama xitaa xayawaan maxay haraadiga waxyaabaha qarxa ee dagaaladu iyo miinooyinku sameeyaan dhimasho dhaawac shil xanibaad xayiraadda gaaritaanka khayraadka dhulka ama kaabayaasha dhaqaalaha halkee sida caadiga ah haraadiga dagaalada iyo miinooyinka laga helaa dhismayaasha burbursan goobaha hore ee militariga saldhigyada ay militarigu ka guureen dhismayaasha laga guuray raadadka iyo waddooyinka aagaga dagaalada waddooyinka loo maro aagaga istaraatiijiga ah gawaarida burbursan boholaha uu cawsku ka baxay goobaha istaraatiijiga ah sida buundooyinka biyo-xireennada garoommada saldhigyada militariga iyo wixii la mid ah sidee uga nabadgelaysaa marka aad ku timaaddo haraadiga dagaalada iyo miinooyinka ha u dhowaan ha taaban ha ururin ha kaydin ha faragashan ha garaacin ha taabsiin dab ama kulayl ha jiidin ka fogow shay kasta oo aad ka shakiso noloshu waa qaali ka fogow goobaha laga shakiyo ka fogow goobaha halista ah soo wargeli odayaasha bulshada weli waxaan ku guda jirnaa qeexidda halista kala duwan ee qaraxyada waxaan hore uga soo hadalnay haraadiga waxyaabaha qarxa iyo miinooyinka dhulka waxaanse hadda qeexi doonnaa aaladda qaraxda ee macmalka ah waa maxay aaladda qaraxda ee macmalka ahi waa aalad loo sameeyey in lagu aruuriyo dhowr waxyaabood oo ciiriin ah iyo waxyaabo kale oo la heli karo taas oo laga samayn karo waxyaabo maalin walba la isticmaalo oo ay ku jiraan kiimikooyinka wax dumiya ama guba waxaana loogu tala galay in wax lagu dilo lagu dhaawaco lagu carqaladeeyo ama lagu waxyeeleeyo bartilmaameedka lala damacsan yahay sida badan waa la qariyaa si loogu kadiyo bartilmaameedka sidaas darteed waxaa laga yaabaa inaan la dhigin meel muuqata maxay sameeyaan waxyaabaha qarxaa ee macmalka ahi dil dhaawac burbur shil saamayn siyaasadeed dhaqaale iyo kuwo bulsho halkee sida badan waxyaabaha qarxa ee macmalka ah laga helaa ama la dhigaa dhismayaasha burbursan kolonyada militariga gudaha ama hoosta gawaarida shandadaha ama boorsooyinka aan lala joogin meelaha u dhow saldhigyada booliska iyo baraha baarista meelaha u dhow dhismayaasha militariga suuqyada iyo meheradaha gudaha ama dhinacyada waddooyinka iyo isgoysyada dusha iyo sagxadaha kore sagxadaha iyo dhirta la aasay daboolan ama qarsoon buundooyinka dulmaraa webiyada ama bulaacadaha sideed uga badbaadi kartaa walxaha qarxa ee macmalka ah ha u dhowaan waqtina ha ku qaadan goobaha soo socda walxaha dayacan goobaha baaritaanada saldhigyada militariga ee laga guuray kolonyada militariga dhismayaasha burbursan kulamada heerka sare ah suuqyada iyo goobaha dadka badan wargeli odayaasha bulshada
intaasaan ku dhaafno fariintaasi waxay gelinta halka aad kala socoteen waa radio beerlula dhegeystayaal barnaamijka baryadii beerlula ayaad maqlaysaan gabagabadii ayaan isla soo gaarnay hal iyo labo ayaan dhegeystayaasha fariimaha soo dirsanaya soo qabanaya dhegeystaan wuxuu yihi asalaamu calaykum magaceygu ah istaahil waxaan joogaa bay leedahay xaafadda howlwadaag aada baad u mahadsantihiin idaacadda beerlula daadiyaha barnaamijka iyo farsamo yaqaanka haddii aan idiiga warbixiyo sida saaka lagu yahay halka aan joogo waa la waabaristay bay leedahay aada baad u mahadsantahay sida wacan ee aada barnaamijka uga qeyb qaadatay dhegeystaha kale qadka ku jira ayaan jaaniska siinayaa helo asalaamu calaykum qadka taleefonka ayaa dhegeystahaasi ka go-ay intaasina dhegeystayaal waxaa iga eg barnaamijka baryadii beerlulatan intaan ka kulmayno barnaamijkan barnaamij lamid ahaan idiin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo